raxmaan raxiim habeen wacan u wanaagsan dhegeystayaal idilkiin meel kastaa joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kuna soo dhowaada barnaamijka wareega wararka dalsan
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuura soo uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wacan oo wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka wareega wararka ayaad dhegeysanaysaan waa habeennimo arbacaad taarikhdan oo ku beegan tahay labada bisha agoosto qodobada barnaamijka caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doonaa gudoomiyihii xiriirka ciyaaraha fudud khadiijo aadan daahir oo xilkii laga qaaday warar kooban falanqeyn ku saabsan xilka qaadistaas lagu sameeyey kadib warqad ka soo baxday wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda soomaaliya iyo guddiga olombikada oo ugu dambeyn fuliyey amarkii falanqeyn kooban iyo wargeysada caalamka kuwooda ugu afka dheer dunida iyo ciwaanada waaweyn ay ku qoreen orodyahanada nasro abukar oo ciyaaro wadanka shiinaha ka dhacayay iyadu taagaalinta ugu dambeysa ka gashay waan soo gudbin doonaa qodobada kale caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe muqdisho ayuu yimid mas-uuliyiin kala duwan ayaana soo dhaweeyey axmed madoobe aan soo qaadan doonaa gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada aqalka sare baarlamaanka soomaaliya aqalka sare rofeor senator dufle wuxuu ka hadlay xubnaha aqalka sare kala hadlay dhibaatada iyo khatarta uu leeyahay cudurka cagaarshowga barnaamijkan kusoo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan haddii rabbi uu karaani noqdo qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dowladda soomaaliya waxa ay ka hadashay howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha dalka soomaaliya waan soo gudbin doonaa sidoo kale oo barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobadaasi wixii soo kordha ayaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa tabaniyo diyaarin waanigu cabdisanaan jilo shaakir cabdiwa cabdiqaadir xasan aa farsameynaya waa mar kale iyo wareegga warka dalsan
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hoosinaa infajigan ayaa laga rabaa
Thank you.
mar kale habeen wacan oo wanaagsan aan ku bilowbo caawa warqad ka soo baxday wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa guddiga olambigada lagu amray in shaqada uu ka joojiyo gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ee dalka khadiijo aadan daahir kadib markii in kadib markii nasre cali nasre abuukar cali aysan ahayn ciyaaryahanad orod ka tirsan ciyaaryahanad orodada u ka tirsan iyo in marwa khadiijo daahir aadan daahir oo ah gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ay ku tagrifal awoodeed eex iyo sumcad dil qaran ay samaysay gudoomiyaha guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed in uu shaqa joojin ka dal- shaqa joojin ayuu ka dalbaday wasiirka dhallinyarada ciyaaraha daqiiqada kadib waxaa soo baxday warqad oo ku aadan guddiga olombikada qaranka oo fulinaya amarka wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha waxaana shaqada ka joojiyey gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ujeeddo shaqo joojin ah anigoo tixraacaya shirkii ay maanta isugu yimaadeen wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed iyo gudoomiye ku-xigeenka ahna ku simaha gudoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee ciyaaraha fudud maanta oo ay taariikhdu ahayd labada agoosto ayaa waxaan go'aaminay qodobadan kadib markaan aragnay caddeemo qaabka loo xulay nasre abuukar cali oo soomaaliya ku mateshay ciyaaraha jaamacadaha ee jink shaynaha shayna ayaa waxaa noo caddaatay in marwaqadeejo aadan daaheer ay samaysay een, ku tagrifal awoodeed eexsi ninjeclaysi inay musuqday soo xulista shaqsi aan ciyaarto ahayn shaqona ku lahayn ciyaaraha dalka taasoo sharafdhac weyn u keentay isboortiga dalka waxaan sidaas darteed shaqo joojin kumeel gaarah ku sameeyey marwaqdiijo aadan daahir iyadoo kiiskeeda loo gudbin doono shirka la gudbin doono shirka ugu horeeya ee uu yeelan doono guddiga fulinta ee olombikada qaranka soomaaliyeed kaasoo go'aan kama dambeys ah ka gaari doona waxaa hoosha xiriirka si kumeel gaara u sii wadi doona gudoomiye ku-xigeenka xiriirka ahna kusimaha xiriirka kubadda ciyaaraha fudud ee soomaaliya warqadan waxaa ku siixan gudoomiyaha guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed cabdulaahi axmed tarabi nasre abuukar oo ahayd gabar orodyahanada oo tartan shiinaha ka dhac ka qabgashay ayaa baraha bulshada qabsatay saacadihii ugu dambeeyey maadaama ay ahayd ama oroday iskoorkii ugu gaabnaa ama dhaqs aween xawaarihii ugu gaabnaa abi taariikhda markii loo eego waxaana sidoo kale muuqatay in nasre aysan ahayn gabar diyaarsan oo tartankaasi kasoo bixi karta inkastoo nasre ay dadaashay misena waxay noqotay een, qofka ugu dambeeya oo xitaa ka dambeysay gabdhihii tartanka kula jirtay een, tallaabooyin aada iyo aada u fog haddaba maxay arrintan ka dhigan tahay maxayse een, tahay arrintan een, wargeysada ugu f- ugu afka dheer dunida maxay ka qoreen een, tartankii orodada ee soomaaliya uga qayb gashay nasre abuukar cali ciwaano cajiiba ayay ka qoreen iyo ciyaaryahan nasre oo jebisay rikoor aad dunida horteeda loo jebin oo ah rikoor aada u liita runtii waryahayga xasan salaad xasan laki iyo xuseen maxamed xuseen ayaa falanqeyn kooban ku sameeyey wargeysyada caalamka kuwooda ugu afka dheer sida daily mail the standard the mirror iyo wargeysyada kale caalamka ayaan siyaabooyin kala duwan kaga faalooday orodkii waddanka shiinaha
warbaahinta caalamka waxay maanta bogogooda hore ay ku soo qorayeen dhacdadii cajiibka ahayd ee ciyaarta soomaaliya gabar soomaaliyeed ee uga qayb gashay dhinaca waddanka shiinaha oo ah ciyaaraha orodada ama ciyaaraha fudud haddaba gabadhaasi oo lagu magacaabo nasra abuukar cali ayaa dhowaan waxaa laga ambabixiyey magaalada muqdisho gaaritaankeedii waddanka shiinaha iyo ka qaybgalkeeda tartankaasi ayaa waxaa ka soo baxday natiijo indhaha caalamka qaarkood soo jiidatay oo ah in ay noqotay gabadhii taariikhda inta tartan boqol mitir la ordayay noqotay midda ugu waqtiga yar ee ugu dambeysay qof ahaan ee tartankaasi ka qaybgala oo orodadii ay ugu dambeysay haddaba sidee bay wargeysyada caalamka ay uga hadleen waxaa ila falanqeynaya oo waqti kooban aynu wada qaadan doonaa xuseen maxamed xuseen oo ka mid ah bahweynta dalsa media group gaar ahaan qaybta afka ingiliishiga waxaynu falanqeyn doonaa qaar ka mid a een, wargeysyada arrimahaasi ay qoreen iyo wararkii ugu dambeeyey haddii noqole dhinaca wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ay ku aadan arrinkii dhacay iyo wixii laga soo saaray xuseen een, soo dhawow een, ugu horeyn bal maxaa u dambeeyey ee, wasaaradda arrimaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda soomaaliya ee arrinkan een, gabadha nasar xasan waa mahadsan tahay waxaa u dambeysay in eh, shaqo joojin lagu sameeyey guddoomiyihii xiriirka fudud ee gaar ahaan ciyaaraha orodka qadiijo aadan daahir oo la sheegay inay musuq maasuq ku sameysay tartanka orodka ee iminka ee soomaaliya ay uga qayb gashay gabadha la yidhahdo nasre abuukar cali oo la sheegay inaysanba ahayn gabadh gabarh orodyahan ah oo xiriirka soomaaliyeed ka tirsan een, qaladna ay ahayd inay soomaaliya matasho qof aan aqoon u lahayn tartanka orodka marka shaqo joojina la sameeyey wasaaradduna waxay sheegtay in maxkamad lala tiigsan doono dhammaan ciddii ka dambeysay arintaasi oo uu wasiirku sheegay inay wejigabax ku tahay guud ahaan bahda ciyaaraha soomaaliyeed waa gartay markana wargeysyada dunida sidee bay ciwaano ay u bixiyeen iyadoo saacadihii ugu dambeeyey aada loo hadalhayay arinta tartanka ciyaaraha ee soomaaliya ciwaano qaarkoodna ay bixinayeen haddii aan ku horumarno wargeyska la yiraahdo daily mail een xuseen ciwaanka uu soo bixiyey waxa uu ku sheegay qofkii ugu waqtiga gaabnaa ee tartan ka qayb galaa orodo ee dunida in gabar soomaaliyeed ee noqotay weliba si khaasa inay dadka ugu dambeysay oo ay sakano kasii dambeysay ciyaartooydii hore u dhaafay soo dhawow boqol mitir ayay ku ordaysay wargeysyadana waxyaabihii ay qoreen hal iyo labo een, xuseen Een, xasan warbaahin badanaa wax ka qoreysay ee, warbaahinta hadda sheegtay ee daily mail ee ingiriiska iyo daily mirror ayaa wax badan ka qoray waxaana ay sheegayaan in gabadhan noqotay gabadhii abad uga gaabneed tartankan ee, boqolka mitir ee waqtiga ugu gaaban ku oroday Een, waxaana ay oroday een, muddo laba iyo labaatan sekin ah halkii qofkii ku guuleysta oo ahayd gabadh lagu magacaabo gabrielo silva oo dalka brazil kasoo jeeda ay ku oroday in ka yar laba iyo toban sekin Eh, taas waxay ka dhigan tahay kalabar inta ay nasre ku oroday in gabadhaasi ay ku oroday eh, taasoo u muuqata in aad nasre looga horeeyey oo lagu- lagu labi jibaarmay waxaana nasre oo labaatan jir ah eh, la sheegay inay ka tirsanayd een, xiriirka soomaaliyeed ee ciyaaraha fudud laakiin eh, taas waxaa beenisay wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada oo sheegtay inay nasre ahayn gabar orodyahan oo xiriirka u diiwaan gashan taasina ay ahayd musuq maasuq arrintaasna wasaaraddu ay iminka baarayso marka xasan nasro dadka soomaaliyeed iyo bahda ciyaarahaba aqoon badan uma lahayn oo ma ahayn gabar lagu yaqaano ciyaaraha Een, waxay wax ka baratay jaamacadda lagu magacaabo joobka ee magaalada muqdisho oo haatana la sheegay inay iyaga matalaysay oo jaamacadaha maadaama tartankan ee fiisu la yiraahdo loogu talagalay in ardayda jaamacadaha dunida ee ciyaaraha kala duwan ay halkaas kusoo bandhigaan hibadooda ee oradaa ka mida tartamada la qabto gabadhanna tartankaasay matalaysay soomaaliya gaar ahaan jaamacadahay matalaysay waan gartay een, wargeysyada qaarna waxay tilmaamayeen in hab markaasi een, ehel ahaan gabadha lagu soo xulay sidoo kalena een, fiisa kale ama jir ahaan gabadha waxyaaba ay kasoo qorayeen wargeysyada waxaa ka mid ahaa inaysan ahayn gabar weligeed oroday sidoo kalena jir ahaan gabar calool leh ayay sheegeen wargeysyada qaar sida Ha, iyaga Xas- ay u qoreen ha, xasanow gabadha muuqaal ahaan qof kastaa arki karay ma ahayn gabar eh, orodyahan ahaan u diyaarsan eh, marka loo fiiriyo gabdhaha kale ay la tartamaysay xitaa ka hor inta tartanka aysan aadin eh, dalsan t v ayaa soo wareysatay nasra oo ugu tagtay eh, garoonka aadan cadde waxa ay nasra een, wareysi gaara siisay dalsan t v markaasi dadkii kommentiyada kasoo qorayay markaasayba muujinayeen qanacsanaan la-aan eh, gabadhan uma qalmato inay soomaaliya matasho commentiyo badan oo oo negative ah ayaa laga bixinayay Eh, waxaana taasi ay muujinaysa in dadka soomaaliyeed ay markiiba hore ogaayeen in gabadhan aysan matali karin soomaaliya markii dambena waa la xaqiijiyey inaysanba ahayn gabar orodyahan ah oo soomaaliya xiriirkeeda eh, ciyaaraha fudud u diiwaan gashan marka nasro een, xasano waxay noqotay qofkii abid ugu gaabnaa ee boqol mitir orda waxaa ka horeysay oo markii hore ahayd gabar kale oo iyadana ku oroday eh, wax ka yar eh, afar iyo toban sekin ayadana labaatan iyo laba sekin ee ku oroday marka waad dareemaysaa waa number aada u kala fog haddiiba intaasi qof labiiyo toban sekin saddex iyo afar iyo toban sekin wax ka yar eh, hore loo loo lahaa waa ugu gaabneed qof labaatan iyo laba sekin hadduu yimid marka rikoorka waa jabe Ha, waa rikoorka gaarka ah ha ayay noqonaysaa ayay noqonaysaa marka xitaa arinta nasraha nasra hadalhaynteeda waxay meesha ka saartay guul weyn oo soomaaliya usoo hoyato uu sameeyey xasan cali iido wiil la yiraahdo oo orodyahan ah oo kaalinta afraad galay i- iminkan u gudba wareega kale ee finalka oo soomaaliya eh, uga dhigan guul weyn oo soomaaliya usoo hoyata laakiin arintan ayaaba meesha ka saartay guushaasi marka waa arinta nasraa ka kormartay arinta nasra waxay noqotay arinta ugu hadalhaynta badan soomaaliya iyo dibaddaba Een, xuseen waxaa leeyahay kaamirooyinka xitaa ma aysan soo qabana layiri nasro waayo een, markii la ordayo kaamirooyinka dhaqaaq ay sameeyaan bal maxay wargeysada iyaguna ay ka yiraahdeen kilibkii yacni ku aadanaa gabadha soomaalida ee orodada tartanka xasanow waa la siman yahay dadka daawanayay saf simana loo istaagaa waa la fariistaa dhawaq ayaa yeeraya markaasaa la cararaa gabadha aqoon badan uma lahayn haddaad fiirisid muuqaalka xitaa waxay fiirinaysaa dhinacyada dadka la cararayay waxaad moodaa inay khibrad ka fiirsanaysay laakiin markii mar qura dhawaaqa yeeray ayaa la cararay ayada laakiin way gaabisay weliba aad ay u gaabisay waxaana qof kasta uu dareemi karaa inaysan u tababarneen orodka oo aysan ahayn qof ciyaaryahan ah oo orodkaasi eh, loogu talagalay inuu soomaaliya ku matalo Eh, weji gabax ayay runtii ahayd soomaali badanna aad ayay uga xumaadeen Eh, laakiin en, waqtigaasaa qornaa oo gabadhan waxaa la sheegayaa xasan oo qaab eh, ehelnimo ah in lagu waday wasaaraddana hadda waxay shaqada ka joojisay qadiijo aadan daahir oo xiriirka fudud guddoomiye ka ah gabadhaasina ay qaraabi ahaayeen sida wararka aanu ku xaqiijinay Een, inta badan warbaahintu ma aysan soo qaadan jirin een, tartamada ay soomaaliya ay ka qayb gasho nooc walba ay ahaato balse maxaad is leedahay waa sabab in iskoorkan gaarka ah ee dhacay ee laba iyo labaatan second waqti ku dhow in boqol yacni mitir boqol mitir markii si loo fiirin waa boqol tallaabo xuseen markii een, tallaabo aan xitaa loo cabiro bal ka waran arrinkaas Een, boqol mitir orod gaaban waaye markii loo fiiriyo orodyahanada kale Eh, hadda wiilka soomaaliyeed ee xasan wuxuu ordayay kun iyo shan boqol markaa fiirisid boqol mitir way aaday u yar tahay Een, laakiin nasiib daro qofkii ku habboonaa ma tagin sida shacabka soomaaliyeed ba muujiyeen iyo wasaaraddaba marka een, nasro waxaa la sheegayaa qaab ehelnimaa in lagu wada xasanow warbaahinta dunidana waxaad moodaa inay si eh, ku talagal ah ku xumeen aan dhihi karno inay wax nooga qorqorayaan oo soomaaliya meel kasta musuq maasuqa ka galay camal in marka taasna wejigabaxay nagu tahay eh, soomaali haddaan nahay Een, guushii oo keenay een, ciyaaryahanka kaalinta afraad ka galay ordada ee kunta sh- kun iyo shanta boqol orday yacni waxaa ka saameyn batay warbaahinta inay soo qaataan ee arrinka gabadha nasra een, ha sideedaba warbaahinta waxay fiirisaa wixii xiise leh Eh, gabadhan qaabkay u carartana markii warbaahinta ay fiirisay xiise lahayd sababtoo ah qof aan u tababarnayn ayay u muuqatay marka warbaahintana haddii wax fiican la sameeyo iyo haddii wax xun la sameeyaba eh, diiradday saaraan oo shacabku waxay hadal hayaan ay ayagana xiiseeyaan waana sababta iminka anaga lafteena hadda aan wax uga sameynayno marka een, adduunka oo dhan aan isha ku hayay wuxuuna ahaa tartan xiisihiisa leh waana een, haddii si kale loo fiiriyo eh, matalaad laakiin matalaad aan habboonin ayay dadka qaar ku tilmaameen aad buu umahadsan yahay waryayaga xuseen maxamed xuseen oo ka tirsan baaweynta dalsa media group gaar ahaan qeybta afka ingiliishka waxaynu wax yar falanqeynaynay sida ay wargeysyada qaarkood ay uga qoreen arrinta gabadha soomaaliyeed ee tartanka orodada china uga qeyb galaysay ee lagu magacaabo nasra abukar cali balse iskoor gaar ah iyadoo tartankaasi kasoo qaadatay wixii warar ah waynu idiin soo gudbin doonaa wasaaraddana wararkii ugu dambeeyey aynu helayna ayaa sheegaya in ay ka joojisay hogaankii dhinaca ciyaaraha fudud ee dhanka orodada oo hakad laga geliyay shaqadeeda garsoorkan la horgeynayo sida een, wararka aynu helayna ay sheegayaan wixii warbixino kale ee kusoo kordhaa ee hadaleynta arrintanna waynu idiin
xasan salaad xasan laki iyo xuseen maxamed xuseen oo falanqeynayay een, waxa wargeysyada caalamka ay ka qoreen tartankii orodada ee wadanka shiinaha ka dhacay tobanka mitir soomaaliyana ay kaga qeybgelaysay een, nasra abuukar ayay kuwaasi ahaayeen markan madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe waxa uu soo gaaray magaalada muqdisho madaxweynaha abdigiisa garoonka diwladaha aadan cadde waxaa kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dadweyne kala duwan wararka aan helnay waxa ay sheegayaan in madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ay qayb- ka qaybgeli doonaan in markii loo eego marka laga reebo een, madaxweynaha puntland munaasabad loogu dabaaldegayo sanad guurada koowaad ee kasoo wareegatay markii la magacaabay golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ee ra-iisul wasaare xamse cabdi barre markan senator dufle oo ka mid ah senatarada een, aqalka sare ee baarlamaanka ee federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu maanta golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka ka hor akhriyey een, ama ka hor sharaxay cudurka cagaarshowga ama fayraska cagaarshowga kaas oo dhibaatooyin kala duwan oo ba-an ku haya guud ahaan caalamka sideed iyo labaatankii juun julaay ee bishii aanu kasoo gudubnay ayaa cudurkaasi een, loo asteeyey maalinta gaarka ah ee la xuso
kan kaleoo la socda haddaa isweydiisaan waa xidigta oktoobar waana wacyigelinta wakhtiga aan bilaabay cudurkan cagaarshowgoon isku xilqaamay keligay waa kun sagaal boqol siddeetan iyo toddobadii inkastoo markaas yani waxbadan soo baxayaan marka waa kun sagaal boqol siddeetan iyo toddobadii yacnii ugu horreeyey wacyigelinta ugu horreeyey aan sameeyey waaye maata nuqulka xidigta octoobra ku lifaaqan midda kalena waa midda hadda yacnii karrentga hadda socda oo hadda aan ka samayno haddaan ku soo koobo mudanayaal mudane guddoomiye mudanayaal yacnii sanadkaasi siddeed iyo labaatanka bishan julaay waxaa la xusaa waa xuska cudurka cagaarshowga ee adduunka oo dhan laga xuso si bulshada caalamka loo tusiyo khatarta cudurkan iyo dhibaatada ugu leeyahay bulshada adduunka caalamka gaar ahaan bulshadeena soomaaliyeed ayaan u sameynaa anagana wacyigelintan gaarka maxaa yeele waa cudur dilaa ah weliba si aamusan ku dila waa silent killer saas awgeedaan ugu talagalnay maaragtay inaan bulshada aan yani ku wacyigelinno oon ka soo samaynay goobo badan maalmahan usbuucan oo dhan aan ka samaynay goobo badan iyo muxuu ahayto social media iyo mediahaba aqalka sharafta leh asna xoogaal inuu u noqdo waa xaqba u leeyahay marka waa cudur halisa waa cudur yacni keena dhibaato u keena beerka waxaana keena vayrusyo kala duwan vayrusyadaas waxay sababaan burburi dhaawac ku dhaco beerka waxayna kala yihiin vayrusyo kala duwan oo la yidhaahdo vayruska eega biiga siiga diiga iiga waxaa ugu sii dara saddexda ugu khatarsan oo ah eega biiga siiga weliba biiga iyo siiga waa kuwa ugu sii khatarsan yacnii haddaan soo kokoobo inaan soo koobo waayo eega waa midka yani iska sahlan oo ku gudba maxaa virus eega waxaa sida hal dhibic afar bilyan adduunyada laakiin isla markiiba nasiib wanaag waa laga bogsadaa oo ma yeesho chronic form ama ma yeesho raagis ma yeesho waa wuxuu u badan yahay meelaha yacni nadaafadooda xun tahay meelaha yacni runtii iskuul durfuulka crowding maxaa sida qaxootiyada iyo barakacyaasha ee meelaha nadaafadooda hooseyso wuxuu ku gudbaa saxarada waa gacmaha iyo raashiinka iyo biyo la cabo iyo miro la cuno wasaqaysan oo raaca caloosha taga halkaasoo marka dhinacan oo beerka ugu gudbaa hadhowna saxarada uu soo raaca waktiga uu galo iyo waktiguu soo baxaya calaamooyinkiisa waxay qaadataa layidhaha afartan shan maalmood kan yacni kuwa ugu daran oo khatarta wacyigelinta aan rabno maanta ay ku wajahan tahay ama mar kasta ay ku wajahan tahay waa nooca biiga iyo siiga biiga iyo siiga waa kuwa ku gudba dhiigga iyo dhacaanka qofka jiran markuu gaaro qofka fiow si kastaa kusoo gaaro laba qaybooda loo kala qaybiyaa waxaa loo kala qaybiyaa vertical transmissionka oo ah hooyada uurka leh ee qabta cudurka markay u gudbinayso cunuga xilligay u gudbinayso oo ah perinatal transmissionka weliba muddada uu dhalanaya oo ah halka ugu badan boqolkiiba sagaashan chronic infectionka laga soo qaado halkaasna uula koro cunugii ilaa uu ka gaaro afartan sano soddon sano afartan sano soo silent la arkaya hadhow calooshoo biyo galeen chronic infection oo ahaa calooshoo biyo galeen oo liver cirrhosis gaaray ama liver cancerba taas waa hooyada uurka leh oo weliba aan laga feejignayn tan kale waa midda horizontal transmissionka la yidhaahdo uu ku gudba maaragtay markii qof cirbad lagu dhuftay ama cirbad qof qaba lagu duray ama qalab qaliin oo qof qaba lagu yacni loo isticmaalay ama muxuu ahayto garxiirka ama yacni waxyaabaha kale oo yacni loo isticmaalay in haddana loo yacni loo isticmaalo qofkii kale maanta waxaa kaloo muhiima nooca biiga in uu ku gudbo galmada sida h i v aidska oo kale soomaalidana aweer uma ahtaa marka taasa loo baahanya weliba hadhowan ka hadli doona wacyigelinte markii yani waxaan sheegayaa ka hortagee waxaa loo baahanya lamaanaha isguursanaya in ay yacni ka feejignaadana loo baahanya tan kaloo muhiimka maanta soomaaliya ku badan loo baahan yahay weliba caado dhaqmeedka ah waxaa weeye waa waxyaabahan dalqagoynta qungoynta sarsarmada toobinka gudniinka fircooniga ah gudniinka wadarta wiilasha ah umuurse dhaqmeedka waxaasoo dhanoo loo isticmaalaya qalab aan jeermi dilneyn oo aad ogtihiin soomaalida qubbaa ku dhacay markaasaa loo aadayaa hebel hebel ama gowracay ama qofka loo tagay markaasaa hal qof oo qabo hadduu soo maro inta kale dhan waa gudmaa habar waxaa jirta يعني umriso dhaqameeda hal midiya haysataa mididaas sterilization iska dhaaf oo la jermi dile xataa lama dhaqo waxay samaynaysaa waxay leedahay haddaa midiyo taabsiiyo waa mirinaysaa waxay isticmaalaysaa maradii ay maray ku tirtiraysaa keliya waa garan kartaan viruska yani yani sida u gudbaayo waxaan rabay inaan sheego viruska nooca b-ga waa nooc adkaysi badan kulka wuxuu u adkaysanaa boqol gareed sentigarad haddii lagu haayo labaatan daqiiqo ayuu ku dhiban karaa marka waa garan kartaan waxaa kaloo jirta nooca biiga xawligiisa fiditaanka inuu boqol jeer ka badan yahay kana h i v aidska waxaa kaloo jirta inuu dibadda ku noolaan karo toddoba maalmood haddii qalab la isticmaalay ama la isticmaalay muxuu ahayto sakiin ama la isticmaalay cirbad bannaanka lagu tuuro toddoba maalmood ayuu jiri karaya marka waa garan kartaan transmissionkiisa cudurkan yani sida uu yani khatar u yahay waxaa la helay kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii waxaa helay professor bloomberg talaalkiisii laba sano kadib uu helay laakiin waxaa la dabaqay sideed siddeetan iyo labadii kan siiga waxaa la helay kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii waqtigaas kahor waxaa la dhihi jiray non a non b yani waa garan karta ama post transmissional hepatitis la yidhaahdo waxaa ahaan jiray yani wax dadka dhiigga lagu shaqoo dhan ayuu ka soo raaci jiray ilaa lama ogeen marka waxaan yani aan rabaa inay leeyihiin chronic infection b-ga iyo c-ga in b-ga uu talaal leeyahay laakiin c-ga talaal male calaamooyinka calaamooyinka waan soo koobaynaa calaamooyinka saddex qaybooda loo kala baxshaa waxaa loo baxshaa waxaa loo kala saaraa preicteric face oo ah wejiga koowaad ee cagaarka indhaha intuusan soo ifbixin ka horeeya icteric face oo ah yacni waqtiga indhaha ay cagaartaan iyo convalescence face ama recovery face oo ah waqtiga ee yacni qofka uu ka bogsado marka preicteric faceka calaamooyinka qofka isku arkaya maxay tahay waxuu isku arkayaa dhuun xanuun qun xanuun lablabo matag tabardaro cuntada qaadan kari waayo iyo wixii la midka ah waxay jirayaan saddex ilaa afar isbuuc kadib wuxuu u gudbaayaa icteric faceka ama xilligii oo indhaha cagaaranayan waa midda soomaalida ay ku baraarugto marka kaas wuxuu jiri doonaa waxaa sii kordhaya calaamooyinkii bog xanuunkii dhinaca beerka oo xanuun yar uu yeesho muxuu ahayto intii hore weli sii jirta kadib afar shan usbuuc kadib wuxuu u gudbaayaa recovery facekii ama convalescence facekii oo qofkii uu ku roonaanayo wixii dhan waa ka baaba'ayaan cagaarkii indhaha waa ka roonaanayaa kaadidii waa yacni gaduudatay marka hore waa caddaanaysaa labalabadii cuntada matagii wixii dhan waa ka roonaanaya halkaas waa halka soomaalida marka khaladka weyn ka soo gaaro oo arinta caada dhaqmeedka la yidhaahda dabka oo ah su-aasha dabka iyo cudurkan maxaa ka dhexeeya ee soomaalida isticmaalaan waxaa waaye wax ka dhexeeya ma leh dabka balse wuxuu sii xumeeyaa cawaaqibta dambe ee cudurkan waxayna ku qaldamayaan intii hadda aan ka sheekaynayna calaamooyinka oo ah xilliga oo kala guurka oo cagaarkii indhaha uu baaba'ayo afartii shantii isbuuc markii waxay ku baraarugaya indhaha markuu cagaarto ayay arkaya inuu cudurka cagaarshoow yahay markaasaa dabkii lagu dhufanaya waxaa isku soo beegmaya dhammaadkii caadiga ahaa ee calaamooyinkii oo ah icteric facekii oo u gudbayo convalescent facekii iyo waxaa isku soo gudbaya dhammaadkii caadiga ahaa iyo dabkii lagu qabtay saasay ugu qaateen soomaalida balse wuxuu sii xumeynayaa cudurkii uu sii xumeynayaa sababtoo ah replicationkii viral replicationkii waa sii socdaa burburkii haddaanan yacni nasasho dheer iyo uusan qaadan daawo halkaasna waxaa la arkaya lix bilood kadib in qofkii nololmaameedkiisii orodkiisii watay waxaa la arkaya lix bilood kadib isagoo markaa haddana mar kale indhihii cagaarteen cudur cusub ma aha waa kiioo chronic infection noqday halkaasna waddadii ka qabsaday oo tegaya liver sirosi yani caloosha biyo galaan beerkoo adkaada kadibna markaa uu muxuu ahayto liverkaas isku gudbiyo cawaaqibta cudurkan maxay tahay waxaa loo kala qaybiyaa biiga iyo siiga weliba waxaa la yidhahdaa boqolkiiba sagaashan biiga waa laga raystaa acute facekiisa boqolkii toban ayaa chronic ama raagis yeelato chronic infection aada siiga waa ka dhib badan yahay boqolkiiba toddobaatan shan siddeetan ayaa waxaa noqoto chronic infection halkaasoo marka boqolkii shan iyo labaatan wuxuu aadaa liver cirrhosis boqolkii labaatan wuxuu tagaa kansarka Cu- waa soo gaabinaya bes waay cudurkan guud ahaan saddex boqol isku jirkooda labadan waxaa xambaarsan saddex boqol iyo konton milyan waa biiga iyo siiga saddex boqol iyo konton milyan sanadkii waxaa u dhimata sanadkii waxaa u dhimato hal milyan iyo hal hal dhibic hal milyan aa u dhimata waxaa yacni runtii muhiim ah maalintiina u dhintaan saddex kun yacni soddonkii ilbiriqsan inuu hal qof u dhinto kaysaska cusub maalintii inay sideed kun yihiin oo ku dhowaad ay gaaraysa markaas caabuqayna maalintii qaadayaan shan qofooyin ka badan marka khatartuu leeyahay waa intaa waxaan rabaa anuu soo ba- soo gabagabaynayo ka hortagga cudurkan waxaa waaye intii aan soo sheegnay uu ku gudbaayey oo laga hortago oo ah wixii cirbadihii ee, muxuu ahayto habartii qabtay transmissionkii oo dhan qaabkii aan soo sheegnay oo looga hortaga laakiin arrinta kale oo muhiimka ah ee ka hortagga waa tallaalka waa tallaalka cudurkan oo maanta muhiimad weyn u leh oo gaar ahaan weliba caruurta shan sano da'da ka horeysa waxaa hadda la amray cunuga markuu dhasho habarta qabta afar iyo labaatan saacadood gudood in la tallaalo kadibna la raaciyo tallaalkii rutiinka ahaa oo yacni la siin jiray caruurta oo lixda cudurodilaag ahaa dadka waaweyn waa marka hore bil kadib lix bilood kadib waxaan rabaa aqalka sharafta leh iyo xildhibaanada in qofkii hore ugu dhacay wuxuu samaystay difaac uu leeyahay laakiin qofkii uusan ku dhicin ee negative ah waxaan ka codsanayaa tallaalkii maanta waa available meel kasta laga heli karaa inaad istalaashaan tan kale maanta waxaa lagu soo daray tallaalka yani eh, maxaa la yidhaahdaa m c h-da benta valentin la yidhahdo kii cagarshowa ku jira ilmahana in lagu baraarujiyo m c h-da in la geeyo ugu dambeyn waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo muxuu ahayto waqtiga lay siiyey bulshadan waxaan ugu baaqayaa in markay isku arkaan ee dhakhtar la xiriiraan kow inay cuntada qaarkood iska jiraan cuntada mamacaan waa badsan kara qofka markuu isku arko cudurkaas hadduusan sokor qabin cuntada brotiinka si qiyaas u qaadan karaa laakiin waxaa ka reeban waxyaabaha subaga la yidhaahdo iyo subag idaad iyo subag xoolaad waa waxyaabaha beerka sii burburiya soomaalidan ay aad yacni u aaminsan tahay waxaan u rajaynayaa bulshadeena caafimaad qaba u- ugu dambeyntii waxaan ku soo khatimayaa ka hortagga inuu ka wanaagsan yahay daaweynta wabilaahi towfiiq wasalaamu allah calaykum
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay oran waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kortagow badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbatoo kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararkaa miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaalama qaba Dalsan Radio.
bangiga dahabshiil dahabshiil bank
dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaano hantidaad degataa horarkaa ma dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heeganay hadafkaaguu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo alluu balaaye ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebooken oo ah facebook com hormud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryaday martiyaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaliish yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin ka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
aryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumbaleewa rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa cabdulle iska fiiro hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaadhsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobil internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobil internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited a yaa taas waaba sababtaan u sirdho simirkaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhigta iyo gacantaba xirmada mobil internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaadhsiinta somtel macaamil mobil internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amiira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saareen ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stikeriska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyada abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersan oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeegga deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala so
maasha allah adeegga deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeedah ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
salaamaad kulla aafaad aqoonta saa'idow tiknolojikaa sare gaaray sawir baa lagu daalay kalarkaa sax ahayn fartusaan ma ahayn saakay weba idlaatay khayr baad sheegaysaa saddex bilood iyo dheeraad hal tabeella la saxriiray sori sori sori sori bello sori sawir iyo tabeelle subarsayn baa sahasho fududaysay boor yar iyo weyn sayskaad doontid u sheego subarsayn design sumad iyo astaan sawir iyo midabayntii subarsayn design waa mid taqaan subarsayn design waxay awoodaa inay farta kugu qorto qalimaanta koofiyadaha koobabka ama galaasyada funaanadaha kalandarka istikarada oo dhowr nooc ah sidoo kale baalfanayd bugaagta iyo nooc walba oo qoraal ah suber sayn design ugu kaalay suber sayn design sidoo kale waxaad ka helaysaa boorarka waaweyn ee wadooyinka faras magaalka ee isha bilicda magaalada muqdisho sida raniboodyada cariboorada dekadaha hoteelada iyo xeebta quruxda badan ee bow indian ocean waa shaqaale ku sifoobay soo dhoweyn iyo raaligelin intaba suber sandesign waxay xarunteeda ku taallaa wadada maka almukarama kasoo horjeedka gurigii hore ee shaqaalaha haddaba wixii intaa dheer maantaba ka wac telefoonada kale ah eber lix hal toddobo labaatan toban iyo labo toban iyo labo siddeetan iyo shan toban iyo labo konton iyo shan ama eber lix hal sagaal toddobo eber lix eber shan ama eber lix hal sagaal toddobaatan eber eber toban iyo shan ama booqo websaytooda ah www suber sign som s o
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa ay noo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqo loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaxo tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar maango gacantaada ku qaado
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran بريمير وولد waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badan ba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
bremier bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento masterkard oo kuu suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacag la bixidda dunida daafaheeda ku bixi biilasha ku dukaamayso uga iibso internetka shanta qaaradood ee adduunka ha ka welwelin meel weliba oo aad tagto bangigaaga jeebkaaga ayaad ku sidataa bremier bank waa bilow cusub
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada billaha ee adeega dhammays haa saas i dheh xirmada billaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo daata internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel daata internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn haka dhammays waa hel internet oo hadaali hashe adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo billaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada billaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka billaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilku si toosa ugu shubanayo i b s bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaarada adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta uu ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qorama ahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite mastercard haddaad aasiya joogta eshiya aad u socdaasho ama yurub eriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar iled mastercar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale eraboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b longe aad ku helaysaan si farii ah dalmar elite mastercard waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank deman mastercard oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doona dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah i b s bank kulmihii mastercard waxaa loogu talagalay ardada waxbarata kaafiya mastercard waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdegga ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa
qaybigii ugu dambeeyey barnaamijkan isla maraynaaye markan haddaan eegno wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya daa-uud aweys jaamac oo maanta warbaahinta shir jaraa'id u qabtay ayaa waxauu ka hadlay howlgalladii ugu dambeeyey ee dalka ka dhacay howlgalladaas oo ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab kuwaas oo ka socda qeybo fara badan oo ka mida gobolada dalka shirkan jaraa-id ayuu wasiirka warbaahinta u qabtay wuxuuna ka hadlayaa howlgalladaas iyo khasaaraha kala duwan ee ka dhashay guud ahaantoodba waxaan mar kale halkaan idinkugu yeernay inaan idinla wadaagno warbixinta toddobaadlaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo maanta kale aan toddobaad kasta idiin soo gudbino haddaan ku bilowno qodobada ugu muhiimsan horumarka iyo guulaha laga gaaray dagaalka ay dowladda federaalka kula jirto khawaariijta ajendahaas oo ah kan koowaad ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo madaxdeedu ay muhiimadda siinayaan maadaama kooxdani ay ku horgudban tahay inay shacabka soomaaliyeed helaan nolol xasiloon oo nabad ah waxa uu toddobaadkan ahaa toddobaad mar kale cadowga casharo lama ilaabaan loogu dhigay goobaha dagaalka iyo weliba farasimo hor leh oo la burburiyey lagana la wareegay qaar ka mid ah tusaale inta u dhexaysa gobollada shabeellaha dhexe iyo galguduud waxaa cadowga laga dilay ilaa iyo boqol maleeshiyaad ah sidoo kalena deegaanka goofgaduud buurey oo ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed cadowga waxaa looga laayay ilaa iyo lixdan maleeshiyaad ah goobo kale oo cadowga lagu beegsadayna waa jiraan oo khasaare weyn loogu geystay hub iyo saanad badanna looga furtay mar kale hambalyo ayaan leenahay ciidanka geesiyaasha ee xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya shacabkooda guulahaasi ballaaran oy gaareen awgood si gaar ah waxaan ugu mahad celinaynaa shacabka soomaaliyeed oo taageero hagar la'aana la garab taagan ciidankooda dhan kasta waana tallaabaan dhiirigelinayno inay meesha ka sii wadaan si waddanka xasilooni buuxda loogu soo celiyo howlaha horumarka iyo waxsoo saarka diiradda loo saaro oo markaasi laga gudbo amni darrada haatan la wajahayo ee khawaariijtu ay waddanka ka samaynayaan guud ahaana horumarka iyo guulaha ay gaarayaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay dhanka kale tusaale fiican u noqonaysaa diyaargarowgooda ku aadan ama ay ku higsanayaan inay sanadka soo socda dhammaadkiisa labada kun afar labaatanka ay kula wareegaan amniga guud ee dalka iyagoo markaasi la filaya inay kala wareegaan ciidamada nabad ilaalinta ee cadmis amaba midooda afrika ee haatanna caawinaya isla arrimaha dagaalka khawaariijta wararka la xiriira madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu kulan la qaatay kaaliyaha xogeyaha maaliyadda maraykanka arrimaha la dagaalanka argagixisada iyo joojinta maalgelinta argagixisada sidaad ogtihiinna la dagaalanka argagixisada dhinaca maaliyadda waxay qayb ka tahay dagaalka saddexda weji oo madaxweynaha ku dhawaaqay sanadkii hore madaxweynaha wuxuu kulankaasi kaga warbixiyey horumarka laga sameeyey dagaalka khawaariijta gaar ahaan in la wiiqo awooddooda dhaqaale oo ku dhisneed inay shacabka soomaaliyeed lacag baada xoog kaga qaataan sidoo kale madaxweynaha waxa uu la kulmay guddiga qaran ee dowladda federaalk ee soomaaliya u qaabilsan in khawaariijta dhanka dhaqaalaha lagala diriro iyagoo madaxweynaha sawir buuxa ka siiyey horumarka dhinacaasi laga sameeyey mar kale waxaan u mahadcelinaynaa haddana shacabka oo la-aantooda ayna suuragal noqon lahayn in dhinacani amaba dhinaca dagaalka dhaqaalaha lagu guuleysto ee dagaalka khawaariijta lagula jiro waxaa sidoo kale dhinaca amniga ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre uu toddobaadkii lasoo dhaafay magaalada daarusalaam kulan kula yeeshay madaxweynaha kenya william ruuto oo ay ka wada hadleen iskaashiga labada dal iyo dagaalka looga soo horjeedo khawaariijta oo khawaariijtu khatarta ay ku hayaan soomaaliya mid la midana ay ka geystaan inta badan dalalka geeska iyo bariga afrika sidaad la socda socotaanna kenya waxay ka mid tahay dalalka safka hore ee soomaaliya kala qaybgelaya wejiga labaad ee dagaalka khawaariijta dalka looga sifeynayo dalalka jabuuti kenya iyo ethoobiya saddexdooduba bishii january markii bishii february kowdeeda markii ay magaalada muqdisho shirmadaxeedka ku qabteen madaxweynaha soomaaliyana uu guddoominayo waxay ballan qaadeen inay qayb ka noqonayaan howlgallo dowladda federaalka soomaaliya hogaamin doonto oo cadowga looga sifeynayo guud ahaanba gobolkan waxaa sidoo kale shacabka soomaaliyeed xusuusinaynaa in ciidanka dalalka safka hore ay ka hoos shaqayn doonaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kana amar qaadan doonaan dowladda federaalk ee soomaaliya inta howlgallada ay socdaan deg degna ay ugu laabanayaan dalalkooda marka howlgalka oo muddo kooban qaadan doona uu soo dhammaado toddobaadkan waxaa kale oo ka mid ahaa soomaaliya waxaa u soo hoyay guulo dhinaca mustaqbalka wanaagsan ee dhinaca dhaqaalaha ama horumarka dhaqaalaha la xiriira iyo dhinaca deen cafinta baanka adduunka oo ka duulaya horumarka soomaaliya ay ku tallaabsatay ee buuxinta shuruudaha deen cafinta ayaa soomaaliya u fasaxday shan iyo toddobaatan milyan oo dollar oo lagu kabayo miisaaniyadda dalka sidoo kale ruushka oo ka mid ah waddamada deymaha badan ku leh soomaaliya ayaa inaga cafiyey lacag ku dhow toddoba boqol oo milyan oo dollar xilli wafdi dowladda federaalk ee soomaaliya oo horkacaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka mudane saale axmed jaamac ay ka qayb galayeen shir madaxeedka dalalka afrika iyo ruushka oo ka dhacay magaalada st petersburg waxaa iyana xusid mudan iyo ammaanba baarlamaanka federaalka ee soomaaliya oo gudanaya waajibaadkiisa sharci dejinta iyo meelmarinta barnaamijyada muhiimka ee dowladda inay ansixiyeen dib u eegista miisaaniyadda ee dalka aad bayna u mahadsan yihiin mar kale xubnaha labada gol waxaan kaloo warbixinteena ku dul istaagaynaa toddobaadkan in maxkamadda gobolka banaadir ay weli ka socdaan dhegaysiga dacwadaha musuq maasuqa la xidhiidha oo howlwadeenno dowladda ka tirsan lagu maxkamadaynayo iyagoo ku eedaysan lunsashada malaayiin doolar oo hantida shacabka ah dowladda federaalk ee soomaaliya waxay mar kale ku celinaysaa in dagaalka ka dhanka ah musuq maasuqa uu sii socon doono islamarkaana cid walbo caddeemo ku filan laga hayo sharciga la hor keenayo dowladdu waxay kaloo caddaynaysaa in dhammaan dacwadaha dacwadahaasi si xor ah loo qaadi doono oo cadaaladna ku salaysan dagaalkan waxa uu fariin u yahay cid kasta oo isku dayaysa in canshuurta yar ee shacabka loogu adeegayo aan la aqbali karin in dana shakhsiyadeed loo leexsado wararka kale ee waaweyn ee warbixin toddobaadkan ku xusan oo ay ka mid yihiin amniga siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada waxaad kaga bogan doontaan warbixinta oo akhrisan doontaan iyadoo qodobeysan marka aan bardhow soo daabacnaba idiin soo bandhigno
guddaan barnaamijka wareega wararka caawintaasa kusoo gabagabeynayaa ammaano allah